bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى manaqib jrيr bn cabdالlah الbajlي radيa اllah عnh jrيir bn cabdالlahi الbajlي alأxmasiy manaaqibtiisii weeyaan meeshaan albajaliyu nisbatan ilaa bajiilata weeyaan bajiilana waxaa la dhihi jiray ixdaa jadaad jaddaatihim ayeeyooyinkoodii mid ka mid a yaa la dhihi jiray qaala marka dadkii wuxuu ah wufuudii nebiga sal ll ly slamna u timid waqtiyadii dambena markaa yacni isagu islaamay qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa mucaawiyat bnu camrin اlasdiy wahuwa mucaawiyaة bnu camr bn اlmuhallab alsdiyu almacniyu ayb ibn اlkirmanina waa lagu magacaabi jiray wahuwa hiqat qala xadaanaa zaa'idatu huwa bnu qudamah can bayaanin bayaan bnu bishrin weyaan hiqat habt can qays bni abi xaazimi can jariir bni cabdillaahi qaala maa xajabanii igama celinin rasuulu llahi sal ll ly slam rasuulka mundu aslamtu intaan islaamay yani gurigiisa igama celinin intaan ka idin dalbaday waay manaa ay maa manacanii min addukuuli inaan soo gala igama mancinin idaa kaana fii beytihi hadduu gurigiisa joogo fasta'dantu minhu aan ka idin dalbado weligay ima celinin walaa ra-anii ima arkin weligay nebiga ilaa daxika waa qoslaayay riwaayo kale waxaa le ilaa tabasama markaa nebiga markuu i arko wejigayga ou arkana waa dhoollacdayn jire marka isagu manqaba iyo fadiilay u tahay dabcan maadaama nebiga sal lla ly slam uu ku qaabili jiray sidaas qiimeyn ou qiimeynayo qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaanaa axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qaala xadaanaa mucaawiyat bnu camrin qaala xadaanaa zaa'idatu can ismaaciila bni abi khaalid marka zaa-ida marna wuxuu ka warinaa bayaan ibni bishrin marna ismaaciil bnu abi khaalid laba sheekh buu marka ka warinaya can qaysin can jariirin qaala maa xajabanii rasuulu llahi sal ly slama mundu aslamtu walaa ra'aanii ilaa tabasama ima arag ilaa waa dhoolla cadaynayay qaala hada xadiidun xasanun saxiix ayb marka xadiidku laba sheekh inuu marka uu leeyahay unbaa ka muuqato zaa-idatu bnu qudaama qala manaaqibu cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhumaa cabdullaahi bni cabaas manaaqibtiisii waa cabdullahi bni cabaas bni cabdilmualib radia allahu canhu radia allahu canhumaa waxaa la dhihi jiray abulcabaas kunyadiisa cabdullahi bni cabaas abulcabaas ayaa la dhihi jiray isaga aabihiina marka cabaas bni cabdilmualib nebiga adeerkiis waaye abulfadli ayaa nebiga adeerkiina kunyadiisu ay ahayd oo waxaa loogu kuniyeeyey alfadlu bnu cabaas ayb wiilal badan buuna dhalay radia allahu canhu cabaas marka cabdullaahi manaaqibtiisa cabdullaahina wuxuu ka mid ahaa dadka saxaabada ugu cilmiga badnaa markii dambena ugu fadwada badnaay buu ka mid ahaa dadka ugu fadwada badnaa ayuu ku jiray muksiriintana wuu ka mid ahaa nebiga axaadiidta faraha badan ka wariyeyna isaga wuu ku jiray cabdullahi bnu cabaas waxaana lagu naanaysi jiray albaxru albaxru macnaha waxaa weeyaan bad likahrati cilmihi cilmigiisa badnaantiisa waxaa kaloo la dhihi jiray alxabru caalimkii waxaa kaloo la dhihi jiray tarjumaanu lqur'aan qur-aanka ninkii fasiraya ayb qaala xadaanaa bundaar waana markuu nebigu dhimanayana dawou yaraa aada buu dhalinyaro u ahaa fatxu maka iyo meelahaasuu islaamay aabihii buu la yimid marka sidaa ay tahay haddana aada iyo aad buu u cilmi badnaa oo cilmiga saxaabadu aada uga dalbay nebigana waa u duceeyey sala allahu alayhi wasalam qaala xadaanaa bundaar mحmed بن bشhاar وmaحmud بن غaylan qala xadaثna أbu أحmed whuwa الزubayriy عan سfyana عan leyثi leyث بن abi sulaym عan abi jahdami wahuwa musa بnu salim ayaa la yihaa mawlى ali الcabaas صaduq can ibni cabaasin annahu ra'aa jibriila calayhi salaam ayuu arkay maratayni laba jeer dabcan de suuraddii jibriil ma ku arkin ayaa laga yaabaa suurad uun markaa isagoo nebiga u yimid calaa suurati rajul iyo saasoo kale ugu yimid wadacaa lahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigaa u duceeyey maratayni laba jeer labada jeer marna wuxuu ugu duceeyey xikmad marna wuxuu ugu duceeyey cil fiqhi bitacliimi lfiqhi fiqiga inuu markaa barto alfiqhu fi ddiin iyo waxaa loogu kala duceeyey alxikma marka qofka waa dhici kartaa inuu aqoon inta leeyahay haddana xikmad si uga maqan tahay marka xikmaddii iyo aqoontii isku daranta laakiin wax aada u qiimo badan wey labada jeer marka sidaas weeyaan qaala hada xadiidu mursalun waa munqaطic buu ka wadaa waabuu jahdamin lam yudrik ibna cabaas ma uunan soo gaarin wasmuhu muusa bnu salim ayaa la yidhaha ayb qaar marka nusqo waxay dhigaysaa walaa nacrifu liabi jahdamin samaaca min ibni cabaas waqad ruwiya can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaas waaabuljahdam lam yudrik ibna cabaas saasaa ku jirta nusqo kale qala xadaanaa mxamed bnu xaatim almuadibu qala xadaana alqasim bnu malik almuzaniyu wahuwa abu jacfar alkuufiyu saduuq fiihi liin can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaءi can ibni cabaasi qaala dacaa lii rasuulu اllahi sal ly slam nabiga ayaa ii duceeyey an yu'tiyani illaahu alla inuu isiiyo alxikmata xikmada maratayni laba jeer qala hada xadiidu xasanu qariibu min hada اlwجhi min xadiidi caطاء waqad rawaahu cikrimatu can ibni cabaas qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana cabdulwahaab aلthaqafiyu qala xadaana khalidu اlxadaa can cikrimata can ibni cabaas qaala damanii ilayhi rasuulu اllahi sal ly slam nabigaa xaggiisa iisoo dumay waqaala wuxuu yidhi allaahuma callimhu lxikmata ilaahu xikmadda bar ayb xikmadda de qowlkii iyo inay isy iyo ficilkii iyo inay is-asiibaan ismudaabaqeeyaan qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala manaaqibu cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma cabdullahi bni cumar fadaaishiisa waa cabdullahi bni cumar bni اlkhaaab alcadawiyu bani cadiy weeyaan isaguna wuxuu ka mid ahaa mugtiriinta saxaabada aada u fadwoodana wuu ahaa oo yacni jawaabi jiray madiine ayaana uu ku lahaa arday fara badan axaadiidtana aada bay ugu shubantaa isaga xaggiisa aadna wuxuu ugu caanbaxay itibaaca rasuulka raacitaanka sunnada nebiga sala lla ly slam qaala xad ilaa waxyaaba xataa iska bannaan oo aan min baab yacni aan ahayn xataa taqa nebigu waxyaaba uunan cibaado ahaan ama taqarub uunan u samaynin xataa isaga waa samayn jiray meelaha uu ku kaadiyo iyo waa waa fariisan jiray waa ku kaadin jiray meelaha uu dego oo kale uu degi jiray waxyaabaha xataa min baabi tawaafuq ku yimaado isaga waa samayn jiray arrintaana marka adda waa bannaanta hadda dembi maaha laakiin waxay kutusaysaa waxaana laysaga hawaabinayaa hadba maxabada nebiga oo u qabo intay la egtahay wuxuu sidaa u sameynaya waa jacayl uu nebiga u qabo salawaatu ullahi wasalaamuh calayh qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim can ayuuba can naaficin can ibni cumara qaala ra'aytu fi lmanaami hurdadan waxaan ku arkay kaanamaa biyadii gacantayda iyadoo qidcatu istabraqin ay tahay gabal xariir ah inaan gacanta gacanteyda sidaa inay yacni ay ku jirto walaa ushiiru bihaa ku ishaari maayo ilaa mowdicin meel gacanteyda yacni meel ku ishaari maayo min aljannati jannada ka mida ilaa taarat bi way ila yacni duulaysay ilayhi meeshaabay igeynaysay oo ay iila duulaysay faqasastuhaa calaa xafsata walaashii marka xafso ayaan uga qiseeyey buu yidhi faqasathaa xafsatu cala nabiy sal ll ly slam xafsana nebiga ayay u qisaysay u sheegtay faqaala wuxuu yidhi ina akhaaka walaalkaa rajulun saalixun waa nin wanaagsan ow amase ina cabdallaahi cabdullaahi bni cumar rajulun saalixun waa nin wanaagsan qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka de rajulun saalix haddii nebiga uga marqaati kacay waa manqabo iyo fadiilo w ayb qaala manaaqibu cabdillaahi bni cabdillaahi bni الzubayr radia allahu canhuma cabdullahi bni zubayr isagana azubayr bnu اlcawaam ayaa dhalay oo nebiga eedadii ay dhashay waxaana la yidhaahdaa awalu mawluudin fi lmadiina ayuu ahaa isaga marka cabaadilaha ayuu ku jiraynaya cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni zubayr iyo cabdullahi bni cabaas iyo cabdullahi bni camr bni alcaas afartoodaas min beyni saxaaba waxaa looga yaqaanay alcabaadilatu da ahaan waa isku dhowaayeen ibnu mascuud kuma jira cabaadilada leanna waa ka weynaa isaga ayb qaala xadaa marka cabdullahi bni zubayr manaaqibtiisa cabdullahi bni zubayrna de makow ku dhintay oo waa kii xajaaj iyo qoladiisii colkaas ay dileen ayb asmaa binti abi bakarna way dhashay abu khubayb ayaa kunyadiisa la dhihi jiray caa-idulxaramna waa la dhihi jiray qaala marka xaramka ayuu ka maka iyo ayuu xukumi jiray markii mucaawiye dhintay ee yaziid la yidhi ha qabto xilka ayuu isagu inuu yaziid la mubaayacooda waa diiday maka ayuu marka iska fadhiistay halkaasa xukunkiisa ou markaa ka waday waa kii marka lagu soo duulayba marka makii madiinaba oo ay qoladan markaa kusoo duuleen ilaa markii dambe isaga meesha lagu dilayba qaala xadaanaa cabdullahi bnu isxaaq aljawhariyu qaala xadaanaa abu caasim whuwa nabiil addaxaaku bnu maqlad can cabdillaahi bni lmu'amal wahuwa almakiyu daciifun can ibni abi mulaykata can caaishata ana nabiya sal l slama ra'aa fii beyti zubayri nabiga guriga zubayrba wuxuu ku arkay misbaaxan faynuus faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay maa araa ma arkaayo oo ma u malaynayo asmaa'a asmaa ilaa qad nufisat inay xayshay maahe wax kale u malayn maayo falaa tusamuuhu cunuga marka waxaan ujeeda ilaa nufisad inay umushay cafwan inay umushay maahe wax kale u malayn maayo inay umushay maahe wax kale u malayn maayo falaa tusamuuhu cunuga ay mawluudka ay dhalay ay dhalayso ha ku magacaabinina xataa usamiihi ilaa aan aniga ku magacaabo oon u magac bixiyo sidaa buu marka nebigu yidhi cunuga ay dhashayaan magac loo bixin ilaa aan aniga magac uga bixiyo fasamaahu cabdallaahi marka nebigaa magaca u bixiyeyba cabdullaahi buu u bixiyey waxannakahu waana taxniikiyey bitamratin timir ayuu taxniik uu ugu sameeyey yacnii timir buu intuu calaliyey dhanxanagasaa ugu marmariyey marka ayb marka iyada intaa marka waa manqaba inuu nebiga magaciisa bixiyey taxniiq inuu u sameeyey waa fadiilo naam qaala hada xadiidun xasanu gariib qaala manaaqibu anas bni malikin radia allahu canhu waa qaadimkii rasuulka abu xamsa ayaa la dhihi jiray aad buuna u cumriyey qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan can iljacd abi cuhmaan can anas bni malikin qaala mara rasuulu llahi sal l slam nabigaa soo maray fasamicat ummii hooyaday baa maqashay ummu sulaymin sawtahu nebiga codkiisa faqaalat waxay tihi biabii anta wa ummii yaa rasuula allah hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahaye unaysun yacnii anaskan yar qaala fadacaa lii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ii yeeray alaa fadacaa lii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ii duceeyey halaata dacawaatin saddex duco qad ra-aytu minhunna waxaan arkay saddexdaa ka arkay ithnatayni labo fi dunyaa adduunyadan ku arkay wa ana arju athaalihata fi laakhira midda afaraadna aakhiran midda saddexaadna aakhiran rajeynaya waa maqfiradii iyo dembi dhaafka maalkiisa inuu bato ilmo badan ilaahay siiyo labadaba waa loo labadaa waad haayaa buu yidhi waa arkay midkan dambe maqfiradana aakhiradan filanaa waxaa nabigaa u duceeyey sal ll ly slama qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariib min hada اlwajhi qaala waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can anas bni maliki can الnabiyi sal ll ly slam qala xadaثna mحamed بن bashاar qala xadaثna mحamed بن jacfar wahuwa gundar qala xadaثna شhucbaة qala samictu qataadata yuxadiثu can anas bni maliki can umi sulaymi anaha qalat ya rasuula اllah anasu anas khaadimuka adeegahaaga w uu ku adeegaya oo ku khidmaynaya udcu llaha lahu ducay ama anasun anas khaadimuka khaadimkaaga udcu llaha lahu ilaahay u bari oo u ducee qaala allahuma aktir maalahu ilaahu maalkiisa badi wawaladahu ilmihiisa badi wabaarik lahu u barakay fiimaa acdaytahu wixii aada siisay meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa awalan in dadka ilmaha yaryar ama dadka qofka qofka u khidmaynaya inuu u duceeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa maal iyo ilmo in laysugu ducayn karo inkastoy adduunyo yihiin waa layskugu ducayn karaa haddana adduunyada oo yacnii ilaahu hebel maalkiisa barakeeyo badi ilaahu hebel ilmihii ilmo badan sii waa la dhihi karaa inkastoo aayaddu ay leedahay inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitnatun haddana la yidhi ee fitnadu waa imtixaan unbaa laga wadaa mar kastana ilmo waa yihiin imtixaan iyo maaleh haddana waxaa weeyaan uun wabaarik wabaarik lahu fimaa acdaytahu buu ugu daray ayb meeshaas marka arrintaa inay bannaan taha laga qaadanaa iyo anas fadiiladiisa ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix cumar baa wuxuu maqlay nin ilaahay ka magangelaya fitanka oo itlaaqaya markaas wuxuu dhihi jiray warhe wuxuu ku yidhi war hebelow ilmo iyo maal miyaadan adigu markaa rabin ee fidnaday soo gelayan ayaga laftooda markaasuu wuxuu yidhi seen dhahaa ee wuxuu yidhi waxaa tiri allahuma inii acuudu bika min mudilaati lfitan fitanka kuwooda wax dhumiyaan ilaahu kaa magangelaya ilaa mar walba adduunyada khayr iyo shar labadaba waa fidno ilan wanabluukum bishari wاlkhayri fitnatan wailayna turjacuun ayb labada kolba marka maadaama ay fidno yihiin sidaas weeyaan marka ayb qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu usama wahuwa xamaad bnu usamata can shariikin can caasimin اlaxwal can anasi qaala rubamaa qaala lilnabiyi sal ll slam inuu nabiga i yidhaahdaa la arkaayey yaa daludunayn ar midkaan yacnii laba dhagaha dhaadheerka lahow saas oo kale waa dhega dheer oo kale waa yaa daludunayn ayuu idhahaya qaala abu usaama yacnii yumaasixuhu waa la kaftamaa nabiga sal l slam oo hadalkaa marka yaa daludunayn waa kaftan marka meeshanna waxaa laga qaadanaya de kaftanku inuu bannaan yahay shardi laakiin de waa inuusan wax xaaraanay waxaa ahayn oo nebigu waa ka yidhi laa aquulu ilaa xaqan anuu xaq un baan dhaha xaddulkhalaaca inuu u baxana lama rabo intuu qofka iska badiyo iska badiyo marka dambe uu noqdo qof oo yacni khaliic ah inuu heerkaan gaarana lama rabo imaamu nawowi misaaxa ama yacni kaftanka bannaan iyo midkaan bannaanayn adkaarku aad ugu sheegaa qaala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiix marka maadaama anas hadda lala kaftamay oo nebigu uu la kaftamay waxay kutusaysaa dee nebigu inuu u dhowaa u dhowaanshahaasna fadiilo wa qaala hada xadiidu xasanu gariibu صaxiix qala xadaثna zayd bnu akhzam aلطaa'iyu qala xadaثna abu dawuud can shucbata abu dawuud waa طayaalisiyu can shucbata can jaabirin can abi nasrin abu nasr waa khaytamatu bnu abi khaytamata ee la yidhaha layin اlxadiid rawaa lahu الtirmidiyu wالnasaa-iyu can anasi qaala kannaani rasuulu llahi sal ly slam nabiga ii kuniyeeyey bibaqlatin cagaar baqladu marka waa qudaar cagaaran kuntu ay oo markaa dhanaan iyo ay wax ku jiraan kuntu jtanaytu kuntu ajtaniiha aan ahaa inaan guraayo qudaar marka cagaaran oo aan guranayay oo markaa dhanaanayd oo dhanaan lahayd baan guraayay markaasaa nebigu kunyo igaga dhigay lianna xamzata kunyada oo anas waa abu xamza xamza marka yacni macnaha laga wada sidaas saas u wada qala hada xadiiثu غariib la nacrifhu ila min hada اlwجhi min xadiiثi jabiri الjucfiy can abi nasri jaabirku marka waa jaabir aljucfi waana ogtihin ibnulahir xadiidkan markuu sharxayay wuxuu yidhi kannaahu abaa xamza nebigu abuu xamza uu kunyeeyey waqaala alashariyu albaqlaة alatii janaaha anasu kana fii طacmihaa ladcun baqladii uu gurayay ayaa waxaa ku jiray dhadhankeeda ayaa xoogaa dhanaan baa ku jiray ama kulayl yar fa sumiyat markaa waxaa loogu waxaa loo bixiyay marka xamza bificlihaa ayb waxaas marka ay sameyneysay dhanaanka ay ku keenayso qofka iyo yaa loogu magac daray xamza marka darteed yuqaalu waxaa la yidhaahdaa rumaanatun xaamizatun rumaanatun xaamizatun ay fiihaa xumuudatun dhanaan oo ku jira ayb wa abu nasri huwa khaytamatu bnu abi khaytamata albasriy rawaa can anasi axaadiida qaala xadaanaa ibraahimu bnu yacquub huwa aljuzajaniyu abu isxaaq qala xadaanaa zayd bnu lxubaab wahuwa alcukliyu qaala xadaanaa maymuunu abu cabdillaahi qaala xadaanaa haabitun qaala qaala lii anasu bnu malikin yaa haabitu hud canii iga qaado yacnii khud cannii qur-aanka iyo sunnada ani iga qaado fa innaka adiga lan ta'khuda can axadin qof ka qaadan maysid buu yidhi awhaqa minii aniga iga kals laiga kalsooni badan yahay qof aniga la igaga kalsoonaan badan yahay ka qaadan maysid yacnii dee anas waqtigii dambe dadka isagaa saxaabadii intoodii badnayd markay dhinteen isaga dadkii haray buu ka mid ahay ugu dambeeyey xagga dhimashada inii akhadtuhu can rasuuli llahi sal ll ly slam anigu nebigan ka qaatay wa akhadahu rasuulullahi sal ll ly slam nebigana can jibriila buu ka qaatay wa akhadahu jibriiluna can illaahi tacaala jibriilna alla oo ka qaatay silsiladii marka waa taas saxaabadii baa waxay leeyihiin markan anuu nebigan ka qaatay buu leeyahay cilmi aan nebiga loo maraynin oo aayad ama xadiid aan nebiga loogu loo maraynin male dabcan dee nebigana markaa de wuxuu ka qaataa qur-aanka iyo sunnada labadaba waa waxyi bay ugu imaanayaan waqtiyadii dambe dad waxaa soo baxay marka zanaadiqa ah oo dhahayo toosaan ilaahay annaga wax uga qaadana oo wuxuu leeyahay nin baa wuxuu ku yidhi yaxya bnu maciin iyo axmed ibnu xambal iyo waxbuu sheegayay markaasuu yidhi maya waa cabdirazaaq ibnu hamaam uu ahaa wuxuu yidhi cabdirazaaq wuxuu ka qaataa siduu u socdo yacni can macmar can hamaam can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slam halkaasuu sii maraa meelahaas ama ana wuxuu yidhi waxaa weeyaan sanadkayga xadaanii qalbii can rabbi xadaanii qalbii can rabbi marka macnaha ilaahay baan wax ka maqlaayo ka wadaa waa dajaal see ilaahay wax uga maqlaa wamaa kana libasharin an yu'tiyahu llahu lkitaaba wamaa kana libasharin an yukalimahu allahu ilaa waxyan aw min waraa'i xijaabin aw yursila rasuula fayuuxiya biidnihi maa yashaa inaga marka rasuul unbaa noo soo gudbinaa maahane si kale kuma heli karno waxyi qala hada xadiiثu غariibu la nacrifhu ila min xadiiثi zayd bni xubaab qala xadaثna abu kurayb qala xadaثna zayd bn الxubaab can maymuun abi cabdillaahi can haabiti can anas bni maliki naxw hada naxwu xadiiثi ibrahima bni yacquub walam yadkuruu fiihi waأkhadahu الnabiyu sal ه slam can jibriilana ma sheegin maymuunkan marka maymuun abi cabdillaahi dacfi baa ku jiro sanadka marka xoogaa warbaa ku jiro qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu an abi khalada can abi khaldata lagu khalda khaalid bnu dinaar baa la yidhaahdaa waa hiqa isa qaala qultu liabilcaaliyati baa waxaan ku ihi rufeyc weeyaan samica anasu min الnabiy sal ly slam anas nebiga wax ma ka maqlay qaala khadamahu cashra siniin toban sanowba u adeegi jiray ee toban sanaad u khidmaynaya laabudda waxaa ka maqlay marka yaraanta ha fiirinin marka wadacaa lahu nabiyu sal ly slam nebigana waa u duceeyey wakaana lahu bustaanun ayuu lahaa beer yaxmilu fi sanati sanadkii wuxuu kasoo qaadayay alfaakihata qudaarta maratayni laba jeer yacni sanadkii laba jeerba uu qudaar kasoo kasoo kasoo qaadayay ee uga baxaysay wa kaana fiiha rayxaanun ayaa waxaa dhexdeeda waxaa ahaa rayxaan caraf yajii'u minhu riixu lmiski waxaa ka imaan jiray miskiga caraftiisa oo kale qaala hada xadiidu xasanu gariib wa abu khaldata ismuhu khaalid bnu dinaar wa huwa hiqat cinda ahli اlxadiidi waqad adraka anas bna maliki warawaa canhu qaala manaaqibu abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayra manaaqibtiisa abu hurayrada waa xaafid الصaxaaba cabdiraxmaan bnu skrin addowsey ayb qala xadaana mxamed bnu cmara bni caliyin اlmuqadamiy qala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can simakin can abi rabiic aburabiic almadani aburabiic almadaniyu maqbulu rawa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wالtirmidiy can abi hurayrata qaala ataytu nabiya sal l slam nabigaan imid ayaan u imid fabasadtu hawbii maradaydaan fidsaday cindahu agtiisaan ku fidsaday uma akhadahu waa qabtay fajamacahu waa isku ururiyey calaa qalbi qalbigayga korkiisa intuu saa isugu ururiyey buu xabadka marka u saaray famaa nasiitu bacdahu gadaasheed marka waxba ma iloodin xadiidka markaan yani sidaa markuu nebigu yeelay wixii ka dambeeyey yani waxba ma iloobin waxba ma iloobin maxaa laga wadaa yani wax xadiid nebiga uu sheegay ma hilmaamin laaki waxyaabaha kale inuu hilmaamo suuragal waa ahayd ila bani aadam waxbaa hilmaama kolbe laakiin yani shayga oo khaariqulcaadaha ah waa maxay oo nebiga ducadiisa ku dhacay waa xadiidka inuusa iloobin qaala hada marka waxaa laga fahmaya marka dadkan duraya dhahaya abu hurayra nebigu intaasoo san uu la joogay saddex sano keliya see see intaan u xifdiyey oo xadiid ah ma la dhihi karaa leanna meeshii duco nebiyaa socota nacam hadda aduu nebiga rumaysan tahay ee nebiguna uu u duceeyey ilaahay marka wax caadada khaariqulcaadaa waa la sii karaa ayb marka abu hurayra isaga wixiisu marka waxbaa la jiray marka taasaa la jirtay qala hada xadiidu xasanu غariib min hada اlwجhi qala xadaana abu musa mxamed bn اlmuhanaa qala xadaana cثman bn cmr qala xadaana bn abi diئbin can saciidi اlmaqburiy can abi hurayrata qaala qultu waxaan ihi buu yihi ya rasuula الlah asmacu minka ashyaaa waxyaabaan kaa maqlaya falaa axfaduhaa ma xifdinayo waa iga dhumayaan qaala bsud ridaa'aka go-aaga fidi fabasadtu faxadaثa xadiiثa kahiira xadiid badan buu sheegay famaa nasiitu shay-an xadaanii bihi marka ma aanan iloobin shay ou nebigu ii sheegay waa ka marka soo qeydan famaa nasiitu shay-an shayga oo xadaanii bihi ou ii sheegay ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu waqad ruwiya min gayri wajhin can abi hurayrata mushkilada ugu badan hadda abu hurayra dawaa'iftan ahlu bidcada ma rabaan mana jecla mar walbana waa duraan qaar badan marka waxaad arkaysaa mustashriqiintaoo kale aaday u duraan leanna waxay ogyihiin haddii abu hurayre la duro axaadiidta inteeda badan in meesha ay ka baxayso iyaguna shaqo kale uma joogaan gaaladaas mustashriqiinta aan ka ahayn in diinta la dabagediyo unbis hadaf kale ma leh marka diintii waxaa lagu dabagedinaa marka in la yidhaha xadiid ma jira iyo abu hurayre xadiidkiisu la laguma kalsoona iyo waxaasaa la dhahayaa maanta dhan marka laakiin fikir walbo gaalku gaalku uu rabo inuu ku diinta uu ku dabagediyaba mid islaam muslimiinta ku dhex jira unbaa qaadqaadaya marka kuwaas waxaas qaadqaadaa marka diinku magacuu u yaqaanaa dabcan yani gaalkiiyo diintii duraayo adigan inaad tiraa waa runtiis waana sax adoo markaas weliba magac diin haddana kasoo gelayo aada leedahay maalan waxaas ma jiraan iyo aayaddaas ma jirto iyo xadiidkaas ma jira iyo aad leedahay munaafiqni qofkaas munaafiqaa la yidhaha soo maayo zindiiq xataa dadkan ahlu ra'yiga ahoo xanafiyada waxaa ka qaaliba mararka qaar marka madhabkooda iyo xadiidka abu hureyre werina iskhilaafaan markiiba waa soo boodaya waxay leey waxaa shardi ah xadiidkan fiqiguu ku saabsan yahay abu hureyrena faqiih ma ahanay meesha keenayan waa inkaar kale iyadan lafteeda waana soo marnaan umalaynaa meel kitaabka awaa-ishiisii xadiidka tasriyada iyo marka waxyaabahaasay sheegayaan marka de qofka un isaa isdhibay qofka abu hureyre saay zamankaana aburaya ugu darnay ninkii la dhihi jiray aburaya ee masriga ahay adwa cala sunna almuxamadiya kitaab la dhaho qoray aad buu abu hureyre u duray weliba inta uu ku jees jeesay axaadiidta rasuulka oo oo u qeybiyey qaarkood masiixiyaad qaar khuraafaad waxba u qeyb qeybsamay masiixiyaadka marka muxuu ka wadaa xadiidka cunug la dhalaa ma jiro ilaa shaydaanka waa duraa ilaa ciise maahani masiixiyaadkuu ku darsaday marka waxaan masiixiyaad waaye kulahan kaar kugu dhacday marka hadhowna marka abu hureyre iyo duraa ama uu wax ka sheegaa marka de cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimiyaa marka u banbaxay alanwaaru lkaashifa kitaab la yidhaahdo ka qoray dalaalaadkiisa dhanna asaa tafniidiyey ayb qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa hushaymu qala xadaanaa yacla bnu caطaa can اlwaliid bni cabdالraxmaan can ibni cumara anahu qaala liabi hurayrata buu wuxuu ku yihi yaa abaa hurayra anta adiga kunta waxaad ahayd alzamanaa lirasuuli اllahi sal l slam nebiga midka noogu laasimid badan wa axfadanaa lixadiidihi xadiidkiisana noogu xifdin badan sababtuu nebiga u laasimay waa noo imaan doontaa waxaa dareemaya marka saxaabada abu hureyre waa ku kalsoonaayeen mar mar baa marka waxaa jirto intuu abu hureyre xadiid sheegay qofkii janaasada ku dukadaa waa qiraad qofkii raaco waa laba qiraad marka ibnu cumar isaga ma maqlin qofka janaasada inta ku tukado raaco inuu laba leeyahay ma maqlin markaasuu wuxuu yidhi qad akhara abu hurayra abu hureyra waa badiyey uu yihi ajarkii iyo yani waa badiyey buu yihi xadiidkii caaisha u tegay markaasuu weydiiyey caaisha waa u markhaati furtay abu hureyra waa sax weeyaan bay tiri waa maqlay markaasuu ibnu cumar wuxuu yihi laqad faradnaa fii qaraariita kadib marka waa ku dadaali jiray hadalkaas marka ibnu cumar akhara abu hureyra ma ahan yani durid iyo kama wadee yacni wax badan buu abu hureyre sheega ayuu sheegayaa isaga beenlow ana macnahee macnaheedu ma ahan ayb isaga laftiisana wuxuu dhihi jiray abu hureyra marka la yidhaahdo akhara akarta ya abaa hureyra ama akara abu hureyra iyo marka la yidhaha wuxuu dhihi jiray ila llahi lmawcid qofkii wax badiyey oo waxaan jirin qofkii yani wax been abuurtay ama nebiga ku been abuurtay ila llahi lmawcid aakhira la arkaa ballantu halkaas qala xadaanaa cabdullahi bnu cabdiraxman qala akhbaranaa axmed bnu shucayb axmed bnu abi shucayb alxaraaniy meeshan marka ilaa afar nuskho waxaa ku dhacday axmed bnu saciid ayaa ku dhacday u saciid udhigaa ma jira afar nuskha marka axmed bnu saciid baa ku dhacday ayb hal nuskho iyo tuxfatul ashraafka oo mizi alxaafid ilmizi waxaa ku dhacay axmed bnu shucayb axmed bnu shucayb ayo axmed bnu shucayb wax udhigaa ma jiraa bis adi axmed ibnu shucayb mase axmed ibnu abi shucayb tow ku dhigaa labadaas ya wix saxiix ukaadiya ibnu abi shucayb mia mase ibnu shucayb leh a wixii saxiixa waa soo socdaa saciidkee qoray ha sax axmed ibnu abi axmed ibnu shucayb mizi wou sheegay markaasu xaafid ilmizi wuxuu wuxuu yihi gadaal marka markuu sidaa yiriba wuxuu dhahay kadaa cindahu tirmidii sidaasaa ku jirto axmed ibnu shucayb wasawaabu axmed ibnu abi shucayb ayaa sawaab yani nusaqii ou he ou arkay ya mizi nus nusqooyinkii isaga uu dul istaagay wuxuu ku qornaayo sheegay sida sawaabkaana gada waa sheegay ayb ibnu xajar wuxuu yihi isaga tarjamada axmed ibnu saciid alxaraani kadaa dakarahu saaxibu lkamaal wa sawaabuhu ibnu abi shucayb wahuwa hiqat bu yiri ibnu xajarna saasuu dhaha saaxibulkamaal kee waay ya abdulmani lmaqdisi waa yahay qala xadaثnii mxamed bnu slmta can mxamed bn isxaaq can mxamed bn ibrahim can malik bn abi caamir qala jaءa rajulu ilىa طalxata bni cubayd llahi buu u yimid faqaala ya aba mxamed araأyta hada اlyamaniya ninkan yamaaniga ma arkaysido yacni aba hurayrata ujeedaa ahuwa aclamu bxadiiثi rasuuli اlahi sal ه slm minkm idinkaga aqoon badan yahay xadiidka nebiga idinka nasmacu minhu waxaan ka maqlaynaa maa laa nasmacu minkum idinka waaweyn waxaanan idinka maqlin ayb ow amase yaquulu calaa rasuuli llahi sal ly slam maa lam yaqul mase nebiga ayuu ka dhahaa wuxuusan dhihin nebigu wuxuunan dhihin ka dhahaa mise waa idinka xadiid badan yahay qaala wuxuu yihi alxa amaa an yakuuna inuu ahaado samica min rasuuli llahi sal ly slam inuu nebiga ka maqlay maa lam nasmac canhu waxaanan nebiga anaga ka maqlin inuu isagu ka maqlay fa hada huwa almutacayin saasaa uqadaran kaasaa qasab a labada arrin labada arrin waxaa qasaba waxa nebiga aanan ka maqlin inuu isagu ka maqlay ayb sababtana waa maxay marka wadaaka kaagaana wuxuu ku dhacay anahu kaana miskiinan abu hurayre miskiin oo ahaa laa shay-a lahu waxba ma haysanin ma lahayn dayfan lirasuuli llahi sal ll slam nebigu uu marti u ahaa yaduhu maca yadi rasuulillahi sal l slam gacantiisa gacanta nebigay la jirtay yani nebiga ayuu wax la cuni jiray waay ee haddii marka qofka uu qofka kaaga badan yahayna waa ka sheekooyinkiisa waa kaaga maqli ogyahay wa kunnaa naxnu ahla buyuutaatin annaguna waxaan ahayn guryo dad u saaxiiba guryaan annagu lahaa jirnay buyuutaat marka waa jamculjamci waqinan iyo dad xoogaa wax haystaan ahayn wa kunnaa na'tii rasuula allahi sal l slam nabigaan u imaan jirnay darafay nahaari maalinta labadeeda gelin laa ashuku ku shakin maayo ilaa anahu samica min rasuuli llahi sal l slama maa lam nasmac ku shakin maayo an wax kale ilaa nebigu wuxuu ka maqlay waxaanan annaga ka maqlin walaa tajidu axaddan qof ma helaysid fiihi khayrun khayr uu ku sugan yahay dhexdiisa yaquulu calaa rasuuli llahi sal l slama maa lam yaqul qof khayr ku jiro ma arkaysid nebiga haddana ka dhahaayo waxuunan dhihin ad abu hurayrana nin khayr ku jira waay nebigu maku been abuuranaayo ayb marka meeshaas amaa an yakuuna samica amaa kownuhu samica saasay oo kale meeshaas marka abu raya annahu kaana miskiinan markuu leeyahay meelahaas oo kale wuxuu leeyahay iyo yacni inamaa kuntu alzamu rasuula اllahi sal ly slam lishibaci badni iyo meelahaasu haddana aad u siicaynaya abu hurayra yani abu hurayra markuu leeyahay anugu wax kale ma suuq iyo ganacsi iyo shaqo kuma jirin nebigan waxaan kula socday bis unaan un haddaanba dhabarkayga waxaan ku istaajiyo aan heli karo waxaan cunaba aan ka helo waxun baan ka baranaya nebiga sal l slam ee intaas ammaan waayo maahna caymiya marka abu raya marka wuxuu leeyahay waxay ku tusee buu leeyahay inuu iska ahaa qof iska calooshiisu shaqaysta yani aadamku dadku naar ilaahay wax ciyaar ciyaar uma sameynin marka adigo hadda hala yaabin dad badan oo iska qaylinaayo oo meelahan dadku ay wax ku qorqoraan ama ay yacni afkaarahooda kusoo gudbiyaan iyo haddaad inaad ku aragto dad si xun u hadlayo hala yaabin adduunyadiiyaa xumaan u badatay abuu sulaymaan idaaraani warkiisi waayo uu yidhi laa tacjab man najaa kayfa najaa walaakin icjab man halaka kayfa halak hala yaab inuu yidhi marka qofka ha ma laa tacjab man halaka kayfa halak nacam qofka halaagsamay sida u halaagsamay hala yaabin ee waxaad la yaabtaa oo la yaab leh ninkii badbaaday sow ku badbaaday zamankaan yani wuxuu ka wadaa zamankii baa xumaaday ninka badbaadaaba lala yaabaa ee ummadda dad iska xunay u badatay leanna gaalaa horoo boodayso kulligood nacam aan khayr lahayn oo shar ayaga laftooda u banbaxay nacam oo iyagii laftooda isla yaabanba gaaladii laftooda nacam oo kuwa yacni kontameeyadii iyo lixdameeyadii iyo say ahaayeen iyo hadda say sharta ugu tafanuneen yaanba isku mid ahaynba nacam xaggee joogaa marka adiga qofkii ilaahay diinkiisa u badbaadiya aada u nasiib badan ilaahan ka baryaynaa inuu noo badbaadiyo diinka qala hada xadiidu xasanu غaribu la nacrifhu ila min xadiidi mxamed bni isxaaq qala waqad rawaahu yunus bnu bukayr wغayruhu can mxamed bni isxaaq qala xadaثna bishr bnu aadam ibnu binti azhar aلsamaan qala xadaثna cabdالsamd bn cabdilwaariث qala xadaثna abu khaldata qala xadaثna abulcaaliya can abi hurayrata qaala qaala linabiyu sal ll ly slam miman anta xaggee adiga ka ahaatay qaala qultu min dows qaala maa kuntu araa u malayn maynin ana fii dowsin dows dhexdeeda axadan qof inuu ku jiro fiihi khayrun lah saa ma aanan u malayneynin qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu gariibu ayb wa abu khaldata ismhu khaalid bnu dinaar weeyaan wabulcaaliyata ismhu rufayc qala xadaana cimraan marka inuu khayr leeyahay isagaa laga qaadanaya qala xadaanaa isaga keligiina ma reer dows rag xoogaa baa khayr lahaa dabcan tufayl iyo ay ka mid ahayen abu hureyra hooyadiiba ka mid tahay oy soo islaamtay way jiraan marka dad badan qala xadaana cimraan bnu musa alqazaaz qala xadaana xamaad bnu zaydi qala xadaana almuhaajir can abilcaaliyata alriyaaxiy can abi hurayrata qaala ataytu nabiya sal l slam bitamaraatin timira ayaa nebiga u keenay faqultu yaa rasuula allah udcu llaha alla ii bari alla iigu tuug fiihina timirtan bilbarakati barake iigu tuug fadammahunna waa isu soo dumay nebiga uma dacaa lii fiihina bilbarakati ilaahay nebigii wuxuu alla igaga baryey barako ayuu timirahaas iga iigu baryey yani timirtan inay ii barakowdo ayaan ka dalbaday inuu iigu duceeyo waa iigu duceeyey faqaala lii wuxuu igu yidhi khudhunna qaado wajcalhunna fii miswada fii miswadika haada sibraarkaagaan ku rido weelkaagaan ku shuba timirtan aw fii hada almiswad miswadi kulamaa mar kasta oo yani miswad waxaa zaadka sahayda lagu shubtaa la dhahaa ayb kulamaa aradta mar kastood doonto an ta'khuda minhu shay-an inaad wax ka qaadato fa adkhil yaddaka fiihi gacantaada geli fakhudhu qaado walaa tanfurhu nahran ha firdhinin intaad isaga dhanba ha daadinin oo ha firdhinine gacanta gashee xoogaa kala soo bax mar kasto faqad xamaltu min dalika tamri timirtaas ayaan ayaan xambaaray kadaa wa kadaa intaa iyo intaa min wasqin oo yacni wasqi ah wasqigu waa wax lagu cabiri jiray berigii hore halka wasqina lixdan suus waayo ayaan qaaday buu yidhi fii sabiil intaas oo wasqi ayaan fii sabiilillaahi u xambaaray fa kunnaa na'kulu minhu waa ka cuni jirnay timirtaan xoogaa intaan qaato ayaan intaasoo yacni wasqi inaan xambaaro oon fii sabiilillahi u qaataan cuni jirnay minhu waa ka cuni jirnay wa nudcimu dadkana waa ka siin jirnay waa ka quudi jirnay wa kaana laa yufaariqu ma faaruqi jirin xiqwii yacni guntigayga ma faaruqi jirin timirtaas xataa kaana yowmu qatli cuhmaan ilaa maalintii cuhmaan la dilay ay ahayd fa inahu inqataca markaasuu go-ay marka weynay waqtigii rasuulka ilaa zamanka cuhmaan cuhmaan soddon iyo shantii maa la dilay mase soddon haa soddon iyo shantii marka yacni shan iyo soddonkii hijiriyada waa soo gaaray timirtaas waa soo gaartay waa ilaahay marka nebigaad all alle ka baryay mucjize nebi waay marka qala hada xadiidu xasanu غaribu min hada اlwجhi qala waqad ruwiya hada اlxadiidu min غayri hada اlwجhi can abi hurayra qala xadaثna axmed bnu saciid almurabitiyu wahuwa alashqr hiqat qala xadaثna rawx bnu cibaadata qala xadaثna usamat bnu zayd can cabdillahi bni raafic qala qultu liabi hurayrata lima kunita aba hurayra maxaa laguu kuniyeeyey abu hurayra qaala wuxuu yihi amaa tafraqu minii miyaada iga baqaynin adiga ninkii ardaygaa su-aasha weydiiyey buu wuxuu ku yidhi war miyaadan iga baqaynin qultu waxaan idhi balaa waa kaa baqaya walaa wallaahi inii la ahaabuka ilaahan ku dhaartay waa kaa haybaysanayo qaala wuxuu yidhi kuntu arcaa hanama ahlii ehelkayga arigoodaan raaci jiray wa kaanat lii hurayratun sagiiratun mukulaal yar ayaan lahaa tasgiiru hiratin waaye fa kuntu adacuhaa bileyli habeenkii waxaan dhigi jiray fii shajaratin geed fa idaa kaana nahaaru maalinkii markay tahay dahabtu bihaa macii waa israacsiin jirayoo yacnii waa bixi jiray iyadaan la bixi jiray maci xaal ay tahay macayga falacibtu bihaa waa ku ciyaari jiray fakannownii abaa hurayrata marka abu hurayray iigu kuniyeeyeen ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can cmr bni dinaari can wahbi bni munabihin can akhiihi hamaam bni munabih can abi hurayrata qaal laysa axadu axad ma jiro akara xadiidan mid badnaan badan xadiidan xagga xadiidka can rasuuli lahi sal l l slam laga wariyo minii aniga iga badan ma jiro ilaa cabdاllahi bni camrin maahane fainahu kaana yaktubu cabdullahi bni cumar waa qori jiray wa kuntu laa aktubu aniga ma qori jirin marka meesha waxaa laga qaadanaya in xilligii rasuulka la qori jirayba axaadiid walidalika markay mustashriqiintu dhahayaan ee see loogu kalsoonaan karaa xadiidka isaga dhanba waxaa la qoray qarnigii saddexaadee been wan laba muqad laba beenba waa ku jirtaa awalan qarnigii saddexaad horta lama qorin xataa tadwiinkan oo kutubta waa ka horreeyay qarnigii sadde saddexaad leanna cumar bnu cabdilcasiisa amray in la jamciyo cumar bnu cabdilcasiisna yacnii boqol iyo wax yarbuu ahaa dabcan qarnigii saddexaad in abu bukhaari laga bilaabo sax ma noqonaysa midda labaadna waxay ahayd waqtiga rasuulka waa la qori jiray waa kan qaabka wax loo xifdiyana in wax la qoro keliya wax laguma xifdiyo wax qoriddana waa lagu xifdin jiray xifdiga sadriga laabtana wax waa lagu xifdin jiray ummad walbaa sibay waqore waxu xifdin jireen labada siba marka waa loo xifdiyey xadiidka nebiga qur-aankuna saas oo kale ayaa isaga laftiisa lagu xifdiyey qala hada xadiiث xasn صaxiix hada akiruh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed